madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa kulankoodii ugu dambeeyey ku yeelanaya magaalada muqdisho kaasoo ka dhigan inay soo gudbin doonaan go-aanadooda ugu dambeeya salka ku haya gaarisa doorasho hay-adaha dowladda ee bedelaya kuwa hadda wakhtigu ka idlaaday ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa sheegay in madaxda madasha wadatashiga ay muqdisho ku yeelan doonaan kulankoodii ugu dambeeyey go-aan gaarisa hanaanka doorashada dalka maanta runtii waxaa la soo gaarayey madashatan wakhti ugu dambeysay siyaasadii hadda annaga intii aan xukunka joognayna sanadkii marka ahaa waxaan ka soo tallaabsanay runtii arrimo aada iyo aada xasaasi u ahaa una baahnay deganaansha xasanooni siyaasadeed in loogu tallaabsaday marka maanta meesha anayaa wax soo gaareen waa rajaynaynaa inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii layahay inaan ku dhammaystirno
madaxda madasha wadatashiga qaran xilligan waxaa ku horgudboon qodobo dhowr ay ka mid yihiin waxaa laga yeelaya doodaha weli ku horgudboon aqalka sare ee baarlamaanka taasi oo ay ka goos adkeeyeen madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte kuwa ka biyadiidanaa kuraasta dheeraadka loogu dara maamulka puntland shirkankii ka horreeyey ka dhacay isla muqdisho waxyaabaha kale xilligan horyaalla madaxda madasha wadatashiga qaran waxaa ka mid a qodobka dhaqaalaha iyo amniga kuwaasoo gundhig u ah qabsoomidda doorashooyinka la filay dhowaan inay ka qabsoomaan soomaaliya qodobka dhaqaalaha ayaa mid si gaara isha loogu hayo iyadoo lacagaha la filay inay kasoo xaroodaan lacag ka imaanaysa deeqbixiyaasha soomaaliya taageera iyo lacag ay bixinayaan hay-adaha dowladda si loogu kaabo hanaanka doorashada la filayo qodobka kale amniga ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la hadalhayo iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo kii ugu dambeey uu ka dhacay afaafka hore aqalka madaxtooyada gaar ahaana hotelka s y l iyadoo magaalada gaalkacyo dhanka puntlandna uu ka dhaca qarax weyn oo khasaaro badan uu geystay magaalooyinka koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa ka mid a meelaha amnigooda muhiim u tahay hanaanka qabsoomidda doorashooyinka waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kaga hadli doonaan madaxda madashu arrinta amniga si ay u suuro gasho keenida ergooyinka iyo qabsoomida doorashooyinka la filayo madaxda madasha ayaa sidoo kale magacaabi doona guddiyo kale ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhaqaalaha shirka muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda madashu wuxuu imaanayaa iyadoo qaarkood furfurnaan siyaasi aysan ka muuqan wejiyadooda maadaama shirkii ugu dambeeyey muqdisho ay ku yeesheen ay ku kalarti duwanaadeen gaar ahaana aragti duwanaanshaha madaxweyne cabdikariin guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte oo iyagu hore uga biyadiida kuraas dheeraadee loogu diray aqalka sare ee maamulka puntland horena ula hadlay warbaahin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho